maamulka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sheegay inay bilaabeen dhismaha garoon diyaaradeed oo ay yeelan doonto degmadaasi kaasoo cabirkiisu ay sheegeen inuu gaari ilaa laba kilomitir iyadoo dhismaha garoonkani uu yahay kii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo magaalada ceelwaaq guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo sahal macalin aadan oo la hadlayay warbaahinta wadajir ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo dhismaha garoonka diyaaradaha ceelwaaq oo loogu talagalay in looga faa'iidaysan doono gargaarka bini'aadanimo iyo socdaalka dadweynaha waxaan ugu kallifay arrinta iyada kadib markii dhibaatooyin badan oo xagga samafalka meel ay usoo maraan la waayey degmada ceelwaaq xagga dawladana aan kala xirina aan weli gobolada gobolka gadood ahaan marikiisi maarka u kala xirmay oo isu furnayn sababaas awgood ay waxaan ugu kallifay inaan inaan garoonka sameyno oo aan isku tashano oo deegaanka iyo wixii kale oona kaashan karno caalamka inaan sameyno saasaan ugu kallifay waa tahay marka hadda shaqooyinka ilaa hadda la qabto heerkee ayay marayaan meel fiican bay marayaan ilahay baa maalis kale qolooyinkan ciidamada amisom soomaaliya ku jiro qaybtan lala joogto soomaaliya ku jirto oo aada aada wax joogtaan la kaashanay oo gacan fiican laga siiyo calooshiin lagu caawiyey hadda haatanna waxay marayaan meel fiican bay maraysaa oo dhammaan hal kilomitir iyo bar garoon leeg ayaa maganaysaa la xaaqay iminkana wuxuu marahayaa meeshii ugu habboonayd oo dee ugu fiicnayd insha allahu raxmaan inaan gabagabeynana rajo buxdan kalena degmada ceelwaaq horey garoon diyaareed ma uu lahayd mise kan ayaa ugu horeeya
kan ayaa ugu horeeyo teriyo dawladdii maxaan siyaa balbaron oo caalamdoo la isticmaalaya kama adag oo mana lahayn insha allahu kan ayaa ugu horeeyo ciidamada amisom qaybta loola joogto degmada loo joogto ayaa xag waxay nagu caawiyeen xaliifadii ilaahay fadligii meel fiican bayna hadda maraysaa gudoomiye ku-xigeenka ceelwaaq ee gobol gedo ayaa waxa uu sheegay in qorshaha dhismaha garoonkani ay ka qayb qaadanayaan ciidamada nabad ilaalinta midooda africa amisom ee ku sugan degmadaasi si kastoo arrintu haatee waxaa jira degmooyin ka tirsan gobolka gedo oo ay ku degaan diyaaradaha u kala goosha dalka sida degmada doolow luuq iyo garbaarey inkastoo garoonkii diyaaradihii ugu weynaa gobolka gedo ee ku yaalay magaalada baardheere uu xihan yahay muddo ka badan ilaa lix sano axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere